halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka filimada geeska africa iyo caalamkao dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha agost waa sagaal iyo toban sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre aadan iyo jamaal axmed cismaan
waxaa dekadda weyn ee magaalada muqdisho laga soo xiray eedaysanayaal toban qof ah kuwaasoo lagu eedaynayo xatooyo xoolo dadweyne
kaasi waxa uu ahaa taliyaha hoggaanka canshuuraha beriga jenaraal cabdulaahi xasan bariise oo faahfaahin ka bixinaya dowladda oo qaar ka mid a shaqaalaha canshuuraadka dekedda muqdisho ku eedaysay xatooyo warbixin ayaan idinkaga haynaa
waxaa kale oo dhegeystayaal idaacaddeen aad ku maqli doontaan muslimiinta dunida oo bilaabaya gudashada acmaasha xashka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida xogeyihii hore ee qaramada midoobay kofi annan ayaa geeriyooday isagoo siddeetan sanno jir ah qoyska annan iyo ururkiisa ayaa twitter-ka ku qoray in annan uu dhintay sabtidii kadib xanuun yaroo la soo dirsay intii uu howsha qaramada midoobay ku jiray annan ayaa lagu tiriyaa inuu horseed u ahaa nabadda joogtaynta horumarka xuquuqda bini'aadamka sharciga iyo kala dambaynta xogeyaha guud ee qaramada midoobey ee hadda antoni guteres ayaa annan ku tilmaamay hogaamiye nabdeed anan ayaa ahaa xogeeyihii ugu horreeyey afrikada madow ka soo jeeda waxaana uu ku dhashay gaana qaramada midoobay ayuu hogaaminayay intii u dhexaysay ilaa iyo
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay inaanu dabacsanaan u muujin doonin maraykanka oo khilaaf xoogan uu u dhexeeyo erdogan ayaa u sheegay kumanaan ka mid a taageerayaasha xisbigiisa oo isugu soo baxay caasimada turkiga ee anqara in maraykanka iyo taageerayaashiisu ay ku guuldaraysan doonaan in ay jilbaha u dhigaan turkiga erdogan ayaa taageerayaashiisa u sheegay in haddii maraykanku ay ceshadaan doolarkooda uu shacabka turkigu eebbe u heshan doono
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysanna waa v o n gudagalno qodobada idaacadda saakaan idinkugu hayno dowladda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa toban xubnood oo ka tirsan shaqaalaha waaxda canshuuraadka ee dekedda muqdisho ku eedeysay inay ku kaceen fal xatooyo faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay soo xirtay qaar ka mid a eedaysanayaal tiradoodu gaaraysa toban xubnood oo la sheegay inay ku kaceen fal ku saabsan xatooyo xoolo dadweyne eedaysanayaashan oo isugu jira mas-uuliyiin iyo qaybo ka tirsan ciidanka ilaalada canshuuraha dekedda muqdisho ayaa loo haystaa arrimo ku saabsan musuq maasuq iyo wax-isdabamarin ay sameeyeen sida uu tilmaamayo taliyaha hoggaanka canshuuraha beriga jenaraal cabdulaahi xasan bariise oo shir jaraa'id saxaafadda u qabtay waxaa dekedda weyn ee magaalada muqdisho laga soo xiray eedaysanayaal toban qof ah kuwaasoo lagu eedaynayo xatooyo xoolo dadweyne eedaysanayaasha dhammaantood waxay ka shaqaynayeen maamulka furdada xamar iyo ciidanka ilaalinta canshuuraha qaar ka mid ah runtii waa howl horay u socotay muddo badan ayaa digniino badan qaranku ka bixiyey qof kasta oo mas-uulaneh waxaa ammaanada bulshadu u dhiibatay inuu ilaaliyo sida ay taana uga soo baxo waa waajib qof kasta ee muwaadina soomaaliya ee madiidin u ah ummaddan dhibaatada in badan ku soo jirtay u shaqeeya dhinaca kale kusimaha taliyaha xarunta dembi baarista c i d bishaar abshir geedi ayaa ka warbixiyey qodobada ay raggan la soo xiray ku eedaysan yihiin runtii maanta oo ay taariikhdu tahay bisha waxaa na soo gaaray warqad eedaysanayaal runtii xiraarintu ay amrtay in lagu soo qabto eedahaas loo haysto oo ah dadka eedda loo haysto ah toban ruux tobankaas ruux qaarna waxay ku jiraan gacanteenna kuwa kaleetana mardha waxaan rajaynaynaa inay iyaguna gacanta soo galaan dadkaas tobanka qof waxay ku eedaysan yihiin qodobada halkan ku cad oo kale ah qodobka iyo iyo o xeerka cinqaabta soomaaliyeed eedaysanayaashaas sida uu sheegay taliyaha hogaanka ilaalinta canshuuraha hadda waa eedaysanayaal eedda loo haysta haddii ay ku caddaato yani waxay isu bedelaysaa dembi bay isu bedelaysaa laga galay dalka iyo dadka ugu dambayntii taliyaha hogaanka canshuuraha beriga jenaraal cabdulaahi xasan bariise ayaa digniin ku aadan in laga waantoobo ku-tagrifalka hantida shacabka iyo canshuuraha ay dowladu qaada u diray dhammaan dadka ka shaqeeya howlaha ku aadan ururinta canshuuraha iyo daqliga gudaha dalka kasoo xarooda waxaan u digaynaa dhammaan hay-ad kasta ee dakhliga dowladda ku howlan inay soo xerayso kasoo bilow muxuu ahay hay-adaha ganacsiga ama wasaarada ha noqdaano ama muxuu ahay hay-ado kale ha noqdaano ee canshuuraha dadka masaakiinta laga qaadayo looguna talagalay in waddanka howlihiisa lagu qabto cid kastoo damaacilaheeday inay kuwaana qaadato in ay ogaato in loo soo jeestay in la isla xisaabtayimiday in wax walba sidii loogu talagalay aan muxuu ahay sharcigu uusan indhaha ka qabsan doonin sidaa daraaddeed in qof kastaa ku talagalo ammaanada loo dhiibay inuu sida ay taa uga soo baxo iimaansado wixii uu shaqaystay inuu si xalaala dowladdu markay gacanteeda gasho mushaarkii loogu talagalo inuu iimaansado intaas ayaan muxuu ahay u gudbinaa digniinta ah dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaalo la xidhiira sidii loola xisaabtami lahaa mas-uuliyiinta lagu tuhmo inay ku xadgudbaan hantida qaranka waxaana horey u jirtay dhowr kiis oo ku saabsan arrimahan oo loo soo xiray dad mas-uuliyiin ah oo ay qaarkood xilal sare ka hayeen dowladda iyadoo sidoo kalena ay jiraan qaar kale oo howlahooda shaqo looga joojiyey fala la xidhiira musuq maasuq xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinaca kale maamulaha furdada dekedda muqdisho axmed cabdulaahi samow ayaa isagoo ku sugan xarunta dambi baarista waxaa sababta loo eedeeyey oo ugu waramay maxamed cabdi xasan dowladda soomaaliyeed xaqay u leedahay cid walba ay ka shakiso inay u yeerto inay baarto inay hubiso annagana waxaan ka mid nahay shaqaale dowladeed gelinkii dambe mar ka mid a anoo maqan oo isbitaalku maqan ayaa ciidanka booliiska waxay tageen dekedda saraakiilka badan oo ila shaqaynaysay oo ka tirsaneyd kasamka ayaa la soo xiray anigana magaalo isbitaalan ku maqnaa waa layla soo xiriiray waxaa laygu idhaahday maamula adna ku aaway waxaan ku idhaahday isbitaalan ku jiraa anaa imaanaya hadduu ilaahayga baariga idmo markii aan howlahayga soo dhamaysto kadib howlahayga markaan dhamaystayna muxuu ahaa si toosa an aan u tagay muxuu ahaa c i d da sidoo kale waxaan rabaa inay muhiim tahay in dowladda soomaaliyeed waajibna uu ka saaran yahay ilaalinta xoolaha ummadda muxuu aha hay-adaha dowladeed wada shaqayna ka dhexaysa wa garta hanti dhowrka xaq oo uu leeyahay wuxuu u idman yahay inuu wax baaro garsoorka xaqay wuxuu leeyihiin in cid walbo la eedeeyo ay waaran u jaraan ciidanka booliiska waajib ay uleeyihiin inay muxuu ahaa soo qabtaan ciddii la eedeeyo sida annaga aan ugu idmanayn inaan canshuurta ururino si lamid a hay-adaha nagu shaqada leh wada shaqaynta ay nagada dhexayso dallada dowladnimadana aan ka hoos shaqayno hay-ad walbaba mas-uuliyadda iyo doorkeeda inaan siino oo aan ka jidbaxnaan diyaar una imise shaqaalahaaga ah waa tiradan ka hadlayaa ayaa lasoo xiray sideed qofood oo shaqaalahayga ka mid a hal qof ayaa maqan oo xajka ku maqan documentigiisa inuu meesha ku jiraa la ii sheegay oo waaranka qayb ka yahay laakiin toddoba ka mid ah ayaa lasoo xiray wa garta waxaad ii sheegtay aduu inaad ku maqnayd cisbitaal markii ay kula soo xiriireen inaad tiri anaa imanaya waa tagtay meesha maxaa kugu dhacay waxaan u tagay dadkayga waxaan u tagay ciidan soomaaliyeed waxaan u tagay muxuu ahaa hay-ad shaqadeeda ay tahay baaritaan anoo caafimaad qabaan u tagay si sharaf leh iila dhaqmeen iyo soo dhaweeyeen su-aalaha iyo waxay iiga baahan yihiinna inaan sharci ugu sheego oo muxuu ahaa waajibkoodana ay gutaan anna aan fariinta aan wado u gudbiyo ayaan diyaar u ah marka waxaad joogtaa xaruntii dambi baadhista aada iyo aad xaruntii dambi baaristan joogaa waan gartay Eh, haddaad bal eedda la- loo qabsaday amaba loo laydiin haysto aad noo sheegtid mi- miyaad garanaysaa la iminka waxay tahay sida wararka igu soo gaarayaan waxyaabaha eedana ku qotonto waa in tuhun eh, muxuu ahaa in xoolaha ummadda qeyb ka mid ah eh, si qalada ay u baxeen ama loo canshuuray ayaana lagu eedeynayaa xogta dhabta ah aan helayo ama xoogaha isoo gaarayo waa noocaas Een, eedda waa nala eedeyn karaa hay-adaha dawladda wayna eedan karaan ee eedeyntooda shaqada ku leh annagana waxaan diyaar u nahay inaan jidbaxno Een, waa hubaa garsoorka waxaan ka helaynaa cadaalad dhab ah maxaa yeelay walaal sidaa la socoto een, dalkan waxaa jooga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre Een, waa laba qofood oo ilaahay dalkan iyo dadkan uu soo diray diyaarna u ah inay ummaddan gaarsiiyaan meel ifayso waxaan rabaa si cod dheer ah inaan fariin u gaarsiiyo dadka ehelkayga ah saaxiibaday cid walba oo imaqlaysa macno ma samaynayso in ina- inaad qalbigaada tidhaahda maxaa hebel loo xiray waxaa ka muhiimsan ummaddan meesha loo wado iyo ujeedada ummaddan laga leeyahay Een, madaxdana ha lagu bogaadiyo tillaabtan iyo tillaabooyin lamid ah oo noocan oo kale cid walba oo shaki ay ka qabaan inay baaran karaan hubin karaan taas ayaa insha allahu tacaala eh, sax ah waa gartay waxaana hubaa inaan cadaalad helayo waan gartay adigu waxaad tuhunsan tahay miyaa jira oo adiga amaba shaqaalahaaga aad faraha la gasheen oo keenay in arrintan oo kale ay dhacdo maya wax hadda culays iyo wax dhiba iskuma ogi xilliga ba- xilli baariseedka marka la gaarana insha allahu meeshaasaan wixii aniga aan qabo iyo wixii lay weydiiyaba ugu jawaabi doonaa marka hawshii eh, dekedda yaa sii wadaya haddii dhammaan howlwadeenadii ay hadda joogaan eh, ay ku xidhayn xarunta dembi baarista dabcan dawladda soomaaliyeed way ka fakeraysaa wixii hawshaas wadi lahaa waana hubaa inaysan hawshaas istaagi doonin ganacsatada soomaaliyeedna aysan hal daqiiqo oo gaab ah ay ku dhici doonin s- fursadna ay u heli doonaan inay wax canshuurtaan saacadaha ugu dhow insha allah
kaasi waxa uu ahaa maamulaha furdada dekedda muqdisho axmed cabdulaahi samow oo khadka telefoonka ugu warameeyey maxamed cabdi xasan sandheer halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhagaysanaysaan waa v o e muslimiinta dunida ayaa maanta bilaabaya gudashada waajibaadka xajka haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno waxaa khadka telefoonka aan ku waraystay axmed aadan dagaal axmed safiina oo ka mid a mas-uuliyiinta qabanqaabada xujaajta
jamaalow marka hore waa loo salaaman tahay maanta oo axada waa maalin aada iyo aada u barakaysan waa maalin ka mida maalmuhu ilaahay doortay waa maalinta laga bilaabo acmaasha xajka oo ah sideedda dilxij ayaynu saaka joognaa waxaa mino saaka usoo dhaqaaqay in ka badan saddex milyan oo xaaji oo xujaydii kasoo kala xajtay in ka badan boqol iyo saddex iyo lixdan dowladood ayaa saaka mino kusoo qulqulaya ilaa iyo caawa oo carafo ay soo gelayso ayay xujaydaas mino imanayaan ilaahay fadligiisa oo ay iskugu imanayaan siday u bilaabaan acmaasha xajka oo ka bilaabmaysa maanta salaada duhur ilaa iyo beritoole sagaalka subaxnimo ay gaadhayso muxuu ahayey sagaalka dilxijana ay ku beegan tahay ayay imanayaan ma garatay walaalo waa gartay marka bal ka waran sida sanadkan loogu diyaar garoobay boqortooyada sacuudi arabiya waxyaabaha ay samaysay iyo dadka sanadkan xajinaya markaad fiirisay jamaalo walaalo boqortooyada sacuudiga laga soo bilaabo boqorka ku-xigeenkiisa wasaaradda arrimaha gudaha taarimaha dibadda ciidamada cirka iyo dhulkuba waxaa loo diyaar garoobay sidii loo soo dhoweyn lahaa loo raaxo gelin lahaa loo koolkoolin lahaa xujayda amnigoodana loo sugi lahaa mashaacirta saddexda eh, muxuu ahaaye goobood ee barakaysan ee laga xajayo eh, mina iyo musdelife iyo carafa iyo masjidil xaraamka waxaa ka shaqeynaya boqol iyo toddobiyo labaatan kun oo askari ayaa ka shaqeynaya halka shan iyo soddon kun oo askarina magaalada makal mukarama ay ku wareegsan yihiin oo la ilaalinayo inay soo galaan magaalada maka dadka muwaadiniinta ee sacuudiyiinta ee sacuudiga gudihiisa ku sugan iyo dadka deeganaanshaha ku haysta iyadoo loo diidan yahay in xajka ay iska yimaadaan dad aan loogu talagelin xajka sida dadka dibaddu ay usoo qaadanayaan fiisaha xajka ayaa dadka gudahana loo loo nidaamiyey inay fiisa xaj ay kusoo xajaan marka dadka intaa loogu talagalay oo keliyaata ayaa walar xajaysa amnigoodana aad baa loo sugay loo dardargeliyey sanad walba sanadka ka dambeeya waxaad arkaysaa tallaabo cad oo Waa tahay.
qurux badan inay boqortooyada sacuudiga hore u qaaday marka la fiiriyo sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadkii hore dadka soo xajinaya iyo haddii uu jiro wax isbedela sanadkan walaalo wuxuu kaga duwan yahay horta kulaylka marka koowaad sanadkan waa sanadkii ugu kulaa muddo shan iyo soddon sanadooda ilaahay ha u qaboojiyo dadka muslimiinta ah ee soo xajay mar labaad een, xujayda xaalad ammaan ayaa aad iyo aad loo adkeeyey oo xoosiyiintiibaa halkan muxuu ahaaye laga yaabaa inay soo bartilmaamadeystaan sidaa daraaddeed ciidamada cirka sacuudiga ayaa heegan buuxa afar iyo labaatanka saacadood ilaa lixdaa maalmood ay ka dhammaanaysaan ayaa la geliyey si loo ilaaliyo ammaanka xujayda iyo inay sawaariikh la soo beegsadaan carafa iyo musdalifa iyo makal mukarama wuxuu waxa ka duwan yahay sanadkan loo furay xujaaj ceeraan oo sanadkii hore ka xidhnaa ayaa sanadkan loo furay iyadoo ammaanka qiimadahay degeyn iyo eere meelaha ka agdhowba la ilaalin doona haddii ilaahay dhaado sanadkan insha allah ammaanka ayaa aad iyo aad loo xoojinayaa waxaa sanadkan la furay toddoba sanadood ka hor waxa la dhimay boqolkiiba labaatan ayaa sanad walba xujayda eh, laga dhima toddobadaas sanadood ka xidhnaa sababtuna ay ahayd iyadoo dawaafka masjidilxaraamka la kordhinayey oo uu sanadkan afar bilood ka hor uu dawaafkii dhismuhu dhammaaday dowlad walbana loo kordhiyey labaatankii laga jaray horeen looga jaray badqabka dadka xajinaya sidee baa ay boqortooyada sacuudi arabiya isaga saartay xil sidii arrintaasi loo xaqiijin lahaa Eh, jamaalo walaal waxaa la kordhiyey wadooyinkii hore loo mari jiray wadooyin ka badan ayaa la kordhiyey meelo badan oo qiimo qiimad ay ahaayeen sanadadii hore ayaa imika wadooyin ah oo la waasiciyey Eh, waxaa la kordhiyey eh, albaabadii laga geliyey jamaraadka waxaa la kordhiyey ciidankii jamaraadka oo jamaraadka oo keliyaata afartan kun oo askari ayaa ka shaqayn doona oo ilaalin doona ammaanka dadka jamaraadka gelaya iyo sidaanu iscidhiidhi iyo sixmadi aanay uga dhicin haddii ilaahay idhaahdo marka sanadkan insha allahu tacaala bishaarooyin badan baa jira ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ammaanka xujayda uu sugo waata ilaa boqorka ilaa iyo shaqaalaha ugu hooseeya dhulka xaadhaya ah ay ka warwarsan yihiine la doonayo in la hagaajiyo waa ammaanka xujayda ma garatay walaalo ugu dambayn bal ka waran dadka soomaaliyeed ee meel kasta isaga kala yimid ee sanadkan xajinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed ee daafaha dunida ka timiday markaanu qiyaasnay waxaa lagu qiyaasay inay gaadhayaan labiyo labaatan kun oo xaaji maanta ilaa xalay toole waxay ku soo qulqulayeen qiimadihii ay ka kala deganaayaan oo ay soomaalidu waxay ka katili waxay ka kala timi in ka badan shan iyo afartan dowladood ayay kasoo kala xajeen haba u badnaadaan shanta soomaaliyeed ee geeska afrikaba ha u badnaadaan iyo xujayada ka timiday ee ingiriiska iyo dowladaha scandinavianku ha u badnaadeen labiyo laba dhowr iyo labaatanka kun ee xaajiya soomaalidu ilaa hadda ammaankoodu aad buu u fiican yihiin meelahay deganaayeen oo badankooda aan ku booqanay iyo cimaaradihii hoteeladay deganaayeen oo aad iyo aada uga mahad sheeganayeen sanadkan soomaalidu waxay maraysaa bartii ugu fiicneed ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu u siyaadiyo nimcada iyo bashbashka ay ku jiraan haddii ilahay idhahdo ilaa hadda wax dhimashaa iyo wax dhaawaca xujada soomaalida ma hayno way wada nabad qabaan aad iyo aadna way fiican yihiin waana maalintii koobaad ee xajku bilaamayay oo ah sideedda dilxij ma garatay walaalo
axmed aadan dagaal axmed safiin oo ka mid ah mas-uuliyiinta qabanqaabada xujaajta soomaaliyeed ee sanadkan ayuu kaasi ahaa wuxuuna qadka telefoonka igu rameeyey isagoo jooga makaal mukarama halka aad ka dhegaysanayseena waa v o a dhinaca kale dowladda qatar ayaa ku eedeysay dowladda boqortooyada sacuudiga inay u diiday xujaajta u dhashay dalkaasi qatar inay sanadkan gutaan waajibaadka xajka faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa xuseen saxnuuni dowladda qatar ayaa boqortooyada sacuudi arabiya ku eedeysay xujayda dalkeeda in loo diiday inay gutaan waajibka xajka sanadkani xukuumadda dooxa ayaa sheegtay in xujayda reer qatar ay waayeen inay helaan warqadaha oggolaanshaha ee lagu gelayo dalka sacuudi arabiya cabdalla alkacbi oo ka tirsan guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka qatar ayaa warfideenka u sheegay dowladda sacuudi arabiya inay xirtay nidaamka elektroniga ah ee u ogolaanayay xujayada reer qatar inay warqadaha ogolaanshaha xajka ay helaan ma jirto fursad sanadkani ay heli karaan dadka u dhashay dalkeena si ay u gutaan waajibaadka xajka ayuu yidhi cabdalla alkacbi oo la hadlayey warfidyaanka alkacbi oo ka mid ah guddiga xuquuqda aadamaha ee dalkaasi ayaa sidoo kale farta ku fiiqay dadka reer qatar inaysan heli karin fiisah lagu gelayo dalka sacuudi arabiya maadaama aysan jirin xiriir diblomaasi ah oo ka dhexeeya labada dal laakiin dhinaca kale mas-uul u hadlay xukuumadda riyaad ayaa sheegay in dowladda qatar inay xayiraad ku soo rogtay nidaamyada ogolaanayay in dadkeeda ay gutaan waajibaadka xajka iyadoo ka leh buu yidhi dano siyaasadeed wasaaradda arrimaha xajka ee dalka sacuudi arabiya ayaa sheegtay xujay ka socda dalka qatar inay gaareen dalkaasi si ay u gutaan acmaasha xajka inkastoo uusan caddayn inay toos uga soo baxeen dalka qatar iyo in kale kun lix boqol afar iyo labaatan qof oo xujay ah oo ka socday dalka qatar ayaa sanadkii hore gutay acmaasha xajka ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha xajka ee dalkaasi xukuumadda sacuudi arabiya ayaa horay u sheegtay khilaafka dhinaca diblomaasiga ah ee u dhexeeya xukuumadaha riyaada iyo dooxa inaysan saameyn ku yeelan doonin xujayda reer khatara ee doonaya inay gutaan waajibka xajka dowladaha sacuudi arabiya baxrayn imaaraadka carabta iyo masar ayaa xiriirka diblomaasiga iyo ganacsiga u jaray dowladda qatar kadib markii ay ku eedeeyeen xukuumadda dooxa inay maalgeliso kooxaha argagixisada inkastoo madaxda dalkaasi si weyn ay u beeniyeen eedeymahaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
aad ayuu mahadsan yahay xuseen saxnuuni oo inala socodsiin warbixintaasi dhegeystayaal kaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatanna bal aan ka codsado jamaalna maxamed cusmaan oo barbarkiiga midig fadhiya bal inuu inala socodsiiyo qodobadii u dambeeyey wararka ciyaaraha adduunka aad baad mahadsan tahay xuseen weli sida dhegeystayaal fara badan qaarkood ay la socdaan waxaa dib u bilowday horyaaladii kala gedisnaa ee yurub shalay oo kale kulmo xiiso badan ayaa horyaalka dalka ingiriiska haddii aynu eegno dhacay kulanka ugu xiisaha badan wuxuu ah kulanka chelsea iyo arsenal dhex maray labadan kooxood oo xifaaltan u ka dhexeeya ayaa sanadkan waxaa labada kooxoodba wada leelinaya tababarayaal cusub kadib markii tababarayaashii hore ee labada kooxoodba ay ka kala tageen naadiga kubadda cagta chelsea ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga arsenal oo markii labaad guuldaro la kulmaysa hore arsenal waxay guuldaro kala kulantay naadiga manchester city kadib markii horyaalka uu furmay waxaana kulankii shalay oo gegada stanford bridge ka dhacay laba gool iyo saddex gool ku awdronaaday naadiga chels pedro rodriguez ayaa daqiiqadii sagaalaad gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee chels daqiiqadii labaatanaad ayaa alvaro marata laba gool iyo waxba ka dhigay ha yeeshee inta aan qaybta hore la nasanin ayaa naadiga kubadda cagta ee arsenal waxay la timid labadii gool ee qaybtii hore laga dhaliyey ama daqiiqadii ugu horey labaatanka daqiiqa ugu horey laga dhaliyey ciryaan mkhitaryan iyo yowabi ayaa laba gool oo bareja u dhaliyey naadiga kubadda cagta ee arsenal balse daqiiqadii ko sideetanaad ayaa naadiga kubadda cagta chelsea goolkii guusha dhalisay marcus alonso ayaana u dhaliyay ciyaartan ka dhigay saddex gool iyo laba gool kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa naadiga leicester city ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaatay wolverhampton wonders tottenham ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay fulham naadiga westham united ayaa guuldaro laba gool iyo gool kala kulantay naadiga f c banmouth newcastle united iyo cadivna waa ay gool iska dhalin waayeen oo bareeja baryabareeyey markaa labada kooxood ku kala tageen everton iyo southampton ayaa sidoo kale waxa ay ku kala tageen laba gooli gool oo naadiga kubadda cagta ee everton ay guusha ku raacday maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo kale waxaana kooxoy isku arki doonaan banley watford manchester city waxay la dheeli doontaa harrisfield town brighton and half albion iyo manchester united ayaa sidoo kale dheli doona arrinta kale ee xiisaha badan xuseen waxay tahay in horyaalka dalka talyaanigana uu furmay christian ronaldo ayaa kulankiisa ugu horreeyey naadiga kubadda cagta yuventus u ciyaaray kadib markii horyaalkaasi oo sanadkan kooxuhu ay aada isku dhiseen yuventus ayaa guul muhiima waxay ka gaartay oo darqiga weliba naadiga kieva verona saddex gool iyo laba gool ayayna naadiga yuventus guusha ku raacday marka ronaldo inkastuu dheelayay wax gool ma uusan dhalinin laakiin guushaasi naadiga yuventus uu la gaaray ayaa muhiim u ahayd naadiga lazia waxay la dhalishay naadiga napoli laba gool iyo gool ayeyna markaa naadiga napoli ku awoodraanaatay lazia laga awoodraanaaday dhinaca horyaalka dalka spain barcelona ayaa guul muhiima ku bilaabatay saddex gool waxba ayay kaga adkaatay deportivo alves saddexda gool laba ka mid a lionel messi ayaa u dhaliyay valreal iyo real socied laba gooli gool naadiga valreal ayaa afka ciido loo diray celta vigo sbanyol gooli gool ayay isla dhaaf waayeen mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo inoo socodsiinayey qodobadii u dambeeyey ceera adduunka haatan aan ku wadalsanno codka fanaanka xasan aadan samatar iyo heeskiisii quruxdii ummadday heeskaasi nugu luqanaya fanaanka xasan aadan samtare ayaanu kusoo gabagabaynayna baahintiina idaacadeed oo idinka milaysay laanta af soomaaliga v o tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
alle wuxuu sameeye abkii ugu sameeyaa